Sheekada magaceedu waa Filimwaa waxaa curiyey Cali Maxamed Hirmooge waxaana inoo akhrinaya Cali Maxamed Hirmooge cutubka koowaad ama isbarasho wakhtigaa soddonkii sano waxaa ii dheeraa shangu arooskaa mid iiga horreeyey ma jirin dumar aan mehersado aan la aqalgalo waxaa ugu horreysay maano saacaddii aan biyo duuliyey aan si quman ugu hawooday dhiddigga ilaa aan maano ka mehersaday waxaan ka mid ahaa ragga ku falan suuqa sidaa awgeed waxaa jiray gabdho badanoo aan xidhiidh yeelanayo dhanka aad ka eegtaba u qalmay guur islamarkaana shuruud la-aan diyaar u ahaa inaynu isguursanno ma sheegi karo sababta aan uga gaabsaday inaan guursado mid ka mid ah hablaha ama gabdhaha midda keliya aan qiil ka dhigan karayse waxay ahayd anigoo aan niyad u haynin gabdhaha arrintaa ma ahayn mid ku timid dhaqanka ama dhabanka hablaha waxaase sabab u ahayd anigoo laabta ku hayay inaan guursado gabarh gibilcada dookayga ayaa i tusay mid gibilcada mooye inaanan mid kale naayaa odhan nafteeda ayaa raalli ka noqotay dumarka gibilcadka waxaan rumaysnaa haddaan guursado gabarh gibilcada inaan degayo aan farxad iyo raynrayn ku dhammaysanayo muddada nolosha iiga hadhay shan iyo toban gu inaan doobdhibo ku gaaro sababteeda waxaa lahaa raadinta gabarh gibilcada waxaan ku dhibooday arrintaa siday iigu suuroobi lahayd waxaan adeegsaday rag badan iyo dumar ay howshoodu tahay soo gacangelinta dumarka wakhtiga wakhti badan waxaan ku bixiyey arrintaa awgeed ayaa i gaadhsiisay inaan la saaxiibo rag bilcada waxaad waaydo ileen waaba loo waashaa helitaanka gabarh gibidhcal ah markay igu adkaatay kolkii dambe waxay iga gaadhay inaan idhaahdo islaan gabowdayna ha ahaatee allow yaa mar ku haleeshiiyo mid gibilcada dhowr jeer ayay reerkayaga igu soo hadal qaadeen inaan guursado weliba waxay ii sheegeen inay ii hayaan mid cajabinaysa aniga ayaase ka diiday badheedhaha sida dhabta ah sida dhabta ee rabitaankayga ahaa uma sheegin waalidkay waxaanse markaa qiil ka dhigtay wax guur ah la yidhaahdo inaan diyaar u ahayn goorta sababta aan ugu sheegi waayey sidaan doonayey ma ahayn cabsi aan ka qabay inay ii diidaan inaan guursado gabarh gibilcada sababtase waxay ahayd anigoo wakhtigaa filayey reerkayaga inaysan garanaynin meel ay u hagaagaan beesha gibilcadka ah waxaad mooday dadka gibilcadkaah inay ahaayeen kuwo aan soo dhexgelin soomaalida kalo dadka gibilcadka ay u yaqiineen faradheer ama lamagoodle isdhexgal la-aanta ayaan keentay inaan muddo raadiyo sidaan uga guursan lahaa beesha arrini si kasta ha ahaatee anigoo ku jiro baadidoon welina waxba ii suuragelin ayaa dagaalkii sokeeye ka qarxay dalka soomaaliya maadaama gebi ahaan dalka soomaaliya ay ka aloosantay colaad baan hubkiina uu gacanta u galay dad reer miyu ah u badanoo aan gar qaadanaynin waxaa diqi noqotay qof waliba inuu nafta ula cararo meeshuu ku badbaadi karay burburka dhaqandhaqaale ee lamagoodle kala kulmay dagaalka mid la mid a ama bara dheer ayaa gaaray gibilcad dumarkii cascasaaye aan soo dhaafi jirin xamarweyne iyo shaangaadni hablihii ku dhashay markacadeymin oo cusmaan dhinacna uga bixin magaalada iyo kuwii lagu kubcinayay baraawe dhammaan dumarkaa qaarkood waxay noqdeen kuwa dhintay iyo kuwa la boojiyey geyga soomaaliya hadday nabad ka jirto ma garanaya sidaan u heli lahaa gabarh gibilcada waxaase moodaa colaada dalka ka aloosantay inay ii sahashay barashada maanacadeey islamarkaana ii suuragelisay inaan si fudud u mehersado shuruud la-aanna aan la aqalgalo maano waxaan isbaranay sanadka markuu ah kun iyo sagaal boqoliyo kow iyo sagaashankii bishii disembar isbarashadeenna waxay ka bilaabatay xaafadda madiina oo horay aan u deganaa iyada reerkoodase uu maalmaha kusoo qaxay waagii hore waxay deganaayeen shaangaani waxayse degmadaa u soo guureen markuu kululaaday dagaalkii ka qarxay xamar maalin anigoo lugeynayo meel aan ka fogeyn suuqa weyne madiina wakhtiguna uu yahay goor barqa ah ayaan la kulmay dhallinyaro saddex ah oo faduulinaysa maana nasiib wanaag wiilasha ayaan garanayay arrin sidaa ay dib ka noqotaba rabbi ayaa isla markii baa i haleeshiiyey inaan dhallinyarada ku idhaahdo hadda miyaa xaaskaygii idinka baxsan la'yahay weedhaa waxay suuro gelisay kolkiiba dhallinyarada inay i raalli geliyaan iyagoo markaa qiil ka dhiganaya aqoon la-aan inay u geysay dumaashadood waxiise saacaddaa ka dambeeya ay fiiro gaar ah u yeelanayaan iyada iyo ciddii kale la socotaba aminkaa hadday i weydiiyaan magaceeda waxaan ugu sheego ma garanayn iyadana ma aysan idhaamin sideennaba maalinka ayaa isugu keen aragti horraysay haba yaraatee aqoon horeo naga dhexaysay ma jirin inay tahay gabadh aan weli shaash loo saarin garoob inay tahay ama ay guri leedahay intaba iima kala caddeen waxaase ii muuqatay inay tahay qof dhidig ahoo gibilcada midda kali middaa keliya ayaan hubay maana waxay ahayd gabadh u dhalatay laf iyo itaab ma aysan ahayn dumarka uu u kala socon yahay qaarka sare iyo qaarka hoose wakhtiga aan isbaranay shan iyo labaatan jir ayay ahayd aniga ayaa toban sano ka weynaa wakhtigaa muddo sanad dhan ayay garoob ahayd kalana maqnaayeen ninkii bilcaamay ninka ay kala tageen wuxuu ahaa gabilcad waxayna u dhashay carruur saddex ahoo isku nuug ah maana markay kala tageen ninkii ay carruurta isu dhaleen kolkiiba isaga ayaa ubadkii ka qaatay carruurta iyo aabbahood wakhtiga ma aysan joogin magaalada axmar muddo dhowr bilood ahba waxay ku sii maqnaayeen dalka kiya oo qaxooti ahaan ay u deganaayeen markaan mehersaday maanacadday waxaa laigu xamana jiray inaan guursaday naag garoob aho foolxun anigase dhidig aan ku matalo iima muuqanin qof kasta way igala qiimo badnayd markaan markay dhaqaaqeen dhallinyaradii saddexda ahaydee aan isugu sheegay inaan ahay maanasageeda anigii iyo maano aynu isku soo harnay ayaan weydiiyey magaceeda waxay ii sheegtay in maano la yidhaahdo anigana markiiba waxaan u sheegay magacayga inuu yahay xasan deedna waxaan u kaxeeyey xagga gurigooda halkaa ayaan ku bartay qoyska ay ka dhalatay maalinkaa maano aabbaheed ayaa guriga joogay magaciisa wuxuu ahaa aweys maana markay aabbaheed wargelisay meeshii aynu ku kulannay barqadaa iyo sidaan ula hadlay dhallinyaradii faduulinaysay markiiba aabbaheed ayaa aada iigu mahad celiyey maalinkaa wixii ka dambeeyey waxaa ii suura gashay inaan si joogto ah u tago gurigooda waxaan helay fursad aan wakhti kasta ku arko maano haba yaraatee wejigabax iguma ahayn booqashada aan kala joogsiga lahayne aan mar kastaba ku tegayay gurigooda reerka xaggiisa kolay tahay waxaan ka dareemayey ixtiraam xaddhaaf ah iyo soo dhoweyn joogto ah ma kala garanayo arrintaa inay cabsi ka keentay iyo inay ku timid rabitaankooda arrini sidii doonto ha ku timaadee waayadii dambe si quman ayaan isu dhex galnay reerka qoyska ayaan ka mid noqday waxay gaadhay in la isoo raadiyo hadday dhacdo inaan reerka soo baridin waayo laba cishoo isxigto qoyska aan dhex galay iyo haasaawihii badnaaye aniga iyo maanana dhex maray waxaan ku ogaaday maano inay garoob tahay carruur ay hore u dhashay ogaanshaha arrintaa haba yaraatee in yarna kama bedelin kama aysan bedelin rabitaankaygi markii hore waxaa igu adkayd sidaan u baran lahaa gabadh gabilcada arrintaa korkay suuro gal ii noqotayna waxaa buur igu noqotay sidaan maano ugu odhan lahaa waan ku jeclahay waxaan doonayaa inaan isguursanno kama cabsanaynin maano mana filaynin inay iga diidayso haddaan arrintaa u bandhigo xaaladda oo sidaa ah markaan damco inaan arrintaa kala hadlo waxaa la isaaraya culays tiro ma laha inta jeere aan go-aansaday inaan danteyda u sheegto maana xaajadase ay iga calowday markii aynu ishor fadhiisanno dhan kastaba markaan ka eegay sababta aan wax ugu sheegi waayey waxay ila noqotay kalgacalkii aan u qabay oo xaddhaaf ahaa awgi arrin si kasta ha ahaatee muddo kadib waxaan ku guulaystay inaan maano u sheego inaan jeclahay hadduu rabbi raalli ka noqdona aan doonayo inaynu isguursanno sidaan filayay ayay noqotay maxaa yeelay wax diidmo ah kama dareemin maana markaan fikraddaa u jeediyeyba si buuxda ayay iigu raacday muddo aan sidaa u badeen markay ka soo wareegtay maalinkii aan maano isku afgaranay inaan isguursanno waxaa maalin ii yeedhay aabbaheed anigoo aysan ii kala caddayn intay igu qaadanaysa la hadalka aabbaheed iyo waxaan kala kulmayo aabbaheed wuxuu ii sheegay inuu isiiyey maana iguna meherinayo markaan diyaar noqdo isla markaana shuruud la-aan aan guri geysanayo aad baan ugu diirsaday warkaa farxadda lahaa wuxuuna i geliyey yadidiilo hor leh maalinkaa wixii ka dambeeyey waxaan ka bogsaday cabsidii aan ka qabay inay wakti igu qaadato sidaan arrintaa uga ugala hadli lahaa odayga iyo waxaan kala kulmayo xaggiisa maano aabbaheed maalinkuu igu bishaareeyey inuu isiiyey gabadhiisa haba yaraatee isagoo aan igu xidhin wax shuruud ah maadaama aan horay waxba ugu sheegin odayga waxaan dareemay sababtu arrinta iila maagay inay tahay isagoo dhaqankayga ka gartay inaan guudka u firanayo inaan guursado gabadhiisa maskaxdayda kama maqnayn surugal inay tahay maana lafteeda inay odayga u sheegtay go-aankeennii ahaa inaan isguursanno maalinkii la isiiyey maana markay ka soo wareegtay labaatan cisho ayaa la igu meheriyey maana maalinkaa waxaa diyaar la iila ahaa isla habeenkaa inaan aqal galo ama sida ugu dhaqso badan aan u gurigeysto maanacadday maanacadday aabbaheed wuxuuba wakhtigaa raalli ka ahaa inaan ku aqal galo isla gurigiisa isla markaana aan reerkiisa la nuuraado aniga ayaase ka goos qabsaday arrintaa isagana markii uu dareemay inaan ka cagajiidayo arrintaa ayuu ii daayey rabitaankayga waxaan deganaa guri ay u dhantahay alaabtiisa duruufta jirtay aawgeese suuragal iima ahayn inaan si dhaqso ah u gurigeysto maano hoyga aan wakhtigaa deganaa ee alaabta dhex tiilayba aniga ma lahayn waxaase lahaa nin aan saaxiib nahayo dagaalka sokeeya awgii uga qaxay magaalada muqdisho anigoo xaajada ay aad iiga qasan tahay markay muddo ka soo wareegtay habeenkii aan maano mehersaday welina aanan gurigeysanin sansaan aqalgalna uusan iga muuqanin maalin dambe maano aabbaheed ayaa igu adkeeyey inaan guri geysto maano dhaqaale la-aan ayay ahayd sababta ugu weynee aan la aqalgeli waayey maalinkaa wixii ka dambeeyeyse waxaan labalaabay dadaalkii aan ugu jiray sidaan u aqalgeli lahaa saaxiibaday iyo sodogayba waxay ii fidiyeen gacan rabbina uu i garab qabtay sidaa aageed muddo aan sidaa u badnayn kadib waxaa ii suura gashay inaan isku dubarido howla iga kala dhaarsanaa deedna markaan meel ku hubsaday caqabadihii aan islahaa ay ku hakinayaan isla markaana aan dareemay inaan aqal gerkaro ayaan maano aabbaheed la socodsiiyey inaan diyaar ahay maano lafteeda mid iga liidata ma aysan ahayn sida aniga aan u tiigsanayay inaan aqal galno si la mid ah ayay u dhararaysay inaan aqal galno sida roon rabbi baa oge qabanqaaba ord badan iyo dadaal aan yarayn kadib waxaa la gaadhay wakhtigii aan muddada dheer sugayey waa habeenkii aan ku waday inuu inoo noqonayo mid xiise badan lehoo aan u riyaaqno gaar ahaan aniga habeenkii ugu horreysay aan aqal galay habeenkaa waxaa nala guri geeyey annagoo raalli ah raallina nalaga yahay nalaguna galbinayo duco iyo farxad